عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة هذا كان باب بيان سؤال جبريل وحو باب سنيهي عدينتي بابك أما بابك جبريل ويدينتي سي ويديي النبي صلى الله عليه وسلم رسولك ويديي قال جبريل وامد سؤال ومسأل مضاف لفاعله oo su-aashu ciday kaba timi waa jibriil weeye annebiyina markaa dee macmuulkii ama mafcuulkii buu dhacayaa oo ciddii la weydiinaya haddaba wuxuu u baabaysan yahay baabu su-aali jibriila jibriil weydiintiisii baabkeedii weeye annebiya nebiga uu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can iliimaani iimaanka uu weydiiyey iyo walislaami islaamnimo iyo walixsaan ixsaan intuba dee xadiidka waa umuurta inooguba imanaya iyo wa cilmi saacati wa cilmi waqti saacati wey saacaddu waqtiga imanayso taa macrifadeed iyo ogaanshaheed uu weydiiyey wa bayaani nabiyi sala allahu calayh wasalam lahu wa baabu bayaani nabiyi waxaa u baabaysan yahayna haddana bayaani nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay caddayntiisii uu caddeeye lahu jibriil uu caddeeye umuuraha ama wixii dee uu u caddeeyo waa wixii uu weydiiyey guud ahaanba ama inteedii badnayd haddaan saacadda kaba reebno saacaddana laakiin kol hadduu caddeeyey inaan isaga iyo iyagu aba isaga labadoodu ay u siman yihiinba xagga garasho la-aan macrifo la-aanteedu iyaduna waaba caddayn weeye inaan ilaahay un mooye cid kaloo ogi jirin waaba caddayn oo markaa guud ahaanba wixii uu weydiinaya uu caddeeyey uma qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh jaa waa yimi jibriilu jibriil calayhi asalaamu oo jibriil weeye kan su-aale ay weydiinayo wuxuu uu yimi yucallimukum xaaluu idin barayo diinakum diintiinna oo dee waa su-aashan waasidadeed kolley xadiidka inooguba imanaysaayo cibaarada sharaxeed iyo laqbadeedu ay inooguba iman maqsuudkii sheekhu tan weeye fa jacala wuxuu ka yeelay rasuulkii ilaahay daalika kaas waa kullahu dhammaanti waa madkuurkaas oo waa maxay iimaankii islaamkii iyo ixsaankii diinan buu kaba dhigay oo macnaa diintan uu yidhi waa idiin yimi si wuxuu idinku yimi si uu idiin baro ee waa islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii bay shamlinaysaao intooda oo dhan oo isku wada jirta ayaaba diintii ah wamaa bayana nabiyu sala allahu calayhi wasalam ay maca maakii iyadoy laba jirto umuurahaas aan soo marno ah su-aashii jibriil weydiiye rasuulka ilaahay iyo caddayntii rasuulka ilaahay oo arrinkaa caddeeyey iyaday taa raacsan tahay bayana maa bayana wixii uu caddeeyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam liwafdi cabdilqaysi reerkii cabdulqays la odhanayay wafdigoodii uu caddeeyey oo min aliimaani iimaan ah macnaa iimaanku inuu islaam yahay ah oo wixii xadiidka jibriil kuba yimi inuu islaam yahay rasuulka ilaahay xadiidka waftiga cabdilqays uu iman ku idlaaqay oo qowlihii tacaalaa ilaahay qowlkiisii iyadana la socoto arrinkaas ama uu baabkeed yahay ilaahay qowlkiisii uhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan waman yabtaqi ruuxa dalba hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan oo dee diin kaba dayo taas falan yuqbala minhu lagama aqbalayo na waa tarjamo intoo dhammiba tarjamadii baabka weeye kitaabuliimaanna waaban kuma jirna ama qaybaheedii ugu dambeeyey in imaamka bukhaarina raximahu llahu tacaala markay noqoto lafdigan alislaam iyo lafdiga aliimaan wax keliya ayuu ka wada dhigaa ama musame keliya uma kala farqiyo baabkanna wuxuu san uguba soo dhigtay waa tarjamadan dheer arrinkaas iyo caddayntii oo ah ee saa uu islaamka iyo iimaanku inay macno keliya wada leeyihiin oy cibaaro kaba yihiin macno keliya laakiin waxaa imanaysa hadhow islaamkii iyo iimaankii oo dee xadiidkan imika inoo soo socda lagu kala farqiyo midba wax laguba fasiro taasna sheekhu isagoo dee bal matalan taa ishaaraya ama say dee mid keliya wada yihiin ayaa wuxuu bal matalan hadalkiisii imika inooguba wada sugan islaamkii iyo iimaankii diin baa uu rasuulka ilaahay ku wada magacaabaya ixsaankii ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu yidhi islaamka waxaan ahayn dee ciddii kaba dalabta diin ahaan inaan laga aqbalahayn marka marka la eego iyadoo uu rasuulkii ilaahay iimaankii iyo islaamkii iyo ixsaankii diin ka wada dhigay aayaddan iyo dee aayaadkii kale oo raditu lakum alislaama diinan iyo taasna ay tilmaamayso waxaan dee bal matalan ruuxu kuba badbaadaya lagaba aqbalaya inay islaamnimo tahay taasi markaa maxay keenaysaa dee iimaankii in iyo islaamku inay isku mid yihiinba waayo islaam keliya oo aan iimaan laba jirin mid mardiyana ma noqonayo ina diina cinda allahi alislaam laba idhaa diin mardiyana ma noqonayso diin ruuxii isagii waxa weeyaan laga aqbalana ma noqonayso midkii ilaahay inoogaba raalli noqdayna ma noqonayo islaam keliya oo aan iimaan lahaynba marka waxa uu muurahani ay tahayba alislaam waliimaan waa wax keliya taas waa mid waa bukhaari marka arrintiisa kolleyda aimo kaleo qowlkaa qabtayna ma jirto kolley meeshan islaamkiiyo iimaanku maxay yihiin ma isku midba miyay kala duwan yihiin markay kala duwan yihiin maxay kala yihiin markay isku mid yihiin dawaahirta nusuustee kala keenaysa tafriqada see lagu kala xambaaraya waa kelimo malama masalo hadalkeedu iskaba dheeryahay khadaabiyana uu sheego laba imaam inay laba kitaab u kala dejiyeenoo umuurahaasoo midba jaanib raajax yeelaye balsan dee bukhaari kuba tegay oo kale oo imika isagu kuba soconayo ibnu cabdilbari iyo aimo kalena waa say kuba tegeen weeye laakiin aktaru ahlilcilmi way kala farqiyaan oo dee mucdamu ahlilcilmi iyagu way kala farqiyaan oo salafkii aan leenahayba way kala qaadaan tafriqadiina xadiidkan baabay inooguba imanaysaa tafriqadiina xadiidkan bay inooguba imanaysaa walow dee dawaahir kale oo nusuus kale oo tan uu sheekhu soo dhigtayo kuwo kaleo inay isku mid yihiin keenayaaba ay jiraan bal markaan idhaahno waa la kala farqinayaa labay kala yihiin umuurahan bukhaari soo arooriye halkan iyo dee meelo kaleba iyo aymo kale ay soo arooriyeen ee keenaysay inay mid yihiin kolley jawaabta ugu weynay kaba jawaabeen waxa weeyaanuun alislaam iyo aliimaan dee kolna iyagoo wada socdo sida xadiidka inoo soo socday yimaadaan oo labadiiba ama su-aal ha kuba yimaadeen ama yani kuba imani kolla midkood oo dee ama la idlaaqay ama aliimaan ama islaam la idlaaqay waana jawaabta kolley aimadan kale kala farqinaysa ay leeyihiin waa labada macno marka waxa ay tahay haddii bal matalan ay wada socdaan oo sida xadiidka inoo soo socda haa sax iimaankiina ictiqaadkii baa laguma fasiri islaamkiina acmaashii daahirka ahayd iyadoo acmaasha daahirka saynu soo marray musama aliimaan ay ku jirto laakiin marka ay dee midkood iyada waxa weeyaan laba sheego oo iyada midkood la sheego dee way islaasimayaan oo ma kala hadhayaanoo islaamka ruuxa uu ku badbaadayee dhammina waa kaa iimaan la jiro iimaanka bal matalan ruuxii dee matalan taamkee isagu isna uu ku badbaadayaana waa kaa acmaashii daahirkahaydna ay soo gelayso marka maxay noqonayaanuun waa laba cibaaro oo marka ay wada socdaanna laba macno lagu kala fasirayo marka ay wada jiraan ay kelika noqdaan oo midba dee waxa weeyaan kii lagu fasiraya wax kii kalena shamlinaya oo markaa waxay noqonaysaa islaamkii markuu keligii yahay waaba kan waman yabtaqi khayra alislaami diinan islaam aan iimaan iyo ictiqaad lahaynama badbaado ma noqonayo bal marka islaamkii marka keligii la idlaaqo wuxuu caam yeelayaa camalkii iyo ictiqaadkiiba camalkii iyo ictiqaadkiiba kaas baa islaamkaa dhan noqonaya haddii iimaankiina musama aliimaan acmaashina way kuma jirtaayoo dee iimaan keliyaoo mujarada ama tasdiiq keliyaoo mujaradoon acmaal la jirin isaguna wax qiimalama noqonayo marka marka ay noqoto mid ahaan la idlaaqo labad kii kalena wuu soo gelaya laakiin markay wada socdaan oo kale oo sida alfaqiir iyo almiskiin markaa laba yidhaaho ida ijtamacaa marka tafaraqa waida ftaraqa ijtamacaa hadday iyagu kulmaan waa la kala manaa laba macnaa loo kala fasiraya hadday kala tagaan oy mid yahay mid keliya laga dhigaya macno keliya oo caama lagu wada fasiraya kii kale wuu soo gelaya tanna taasay noqonaysaa bal markaa jawaabtoodu qolooyinkaa kala tafriqinaya taas bay noqon oo muhimku waxa weeyaan haddaan lafdigan xaqiiqadiisa luqawiga eegnana islaamkiina waa hogaansano acmaashii daahirkayd buu keeni iimaankiina waa tasdiiqiyo dee waxyaalihii baadinkaa buu keeni laakiin xaqiiqadii sharcigaad maxay noqon dee xaqiiqadii sharciga ahayd islaamkuna iimaan buu laasimsanaya iimaankuna islaam buu laasimsanaya taasba weeye marka umuurahaas waatay inooguba jamcoomayaaneen kusoo ururinna kalaamkii xadiidkan markaa gudagelayna kollina waa xadiidkii aan garanayne imaam nawowina raximah llahu tacaala arbiciinka xadiidka labaaduu kaba dhigay waa dee kolley kutub kala duwan uu leeyahay waa se uu sameeyo imaam weyn oo imaamka baqawina labadiisan kitaab sharxu sunna iyo isagu maalan masaabiixbana isagu ka koowaad buu kaba dhigaa kala kalena uu ku xigsiiyaa uun sababtu waa mansilada uu leeyahay xadiidkani oy barhkood kuba magacaabeen unbu sunna inuu yasa faatixadu qur-aanka ay u tahay dee diintiibuu wada shamlinayaa umuurihii diintoo dhan baa inoo soo gelaya rasuulka ilaahay umuurtii uu caddeeyena diintiibuu ka wada dhigay inuu diintu ay taa tahay oo markaasi ay kuba yidhaaheenba waaba umu sunna ayuu noqonayaa marka la eego barhkoodna waxaan filaya qaadiciyaadii inuu mualaf gaara uu kuba leeyahay axkaamta badan uu kulansaday taas iyadu waa mid xadiidka imaam nawowi raximah llahu tacaala kutubtiisa kusoo bilowday ama ka labaad uu kaba dhigtayna dee arbiciinkii ay kaba mid yihiinna waxa weeye xadiidkaas iyada wuxuu ahaa xadiidkii riwaayadii cumar ibn اlkhadaab riwaayada cumar ibn اlkhadaab ee andowdee kutubta imika inoo shuurooda mukhtasaraadkana inooguba sugan kitaabka inooguma imanayso me waxaan ujeed kitaabka inooguma imanayso muslim baa la gooni noqday muslim baa la gooni noqday riwaayadan inoo imanaysa waa riwaayadii abu hureyra xadiidka uu warinayay muslim tanna uu la wadaagsaday bukhaari bal markaa ee waxyaalo halkaa kuba sugnaa alfaada ayoon halkan inooguma sugnayn ayaa markaa jiraya ee laakiin waa xadiidkii de alfaada halkan kuba sugan oonkaa kuba sugnayn waa xadiid keliya uun waana riwaayadii abu hureyra taa bukhaari waa kaba tegay malaa ikhtilaaf sanadka yar jira daraaddeed ee tanu deeta kuba gaabsaday waana dee halkan imika intay mooye meel kalena tafsiir markuu suuratuluqmaan joogo ayuu soo celinaya alfaadaha qaarkood xataa halka ay kuba imanayaan suuratuluqmaan waa labada meelood ee xadiidka uu kuba soo arooriyo wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahiima qaala akhbaranaa abu xayaan ataymiyu can abi zurcata can abi hurayrata qaala anahu qaal kaana nabiyu sala allahu calayh wasalama baarisan yowma linnaas almusadad kolley sheekha bukhaari weeye abu daawuudna waa u sheekh waa labadoodaas muslim iyo kitaabkiisa kuma sugnee waa inoo soo noqnoqon doonaa bal maalan musadad ibnu musarhad kole magaciisa waa magaca keliya oo cid la wadaagsanaysaa ma jirto xataa magaca aabihii iyo malaa magaca abtirsiintiisa uu leeyahy wax saas isku wasankaa kuba yimaado weeyo taa waa nin hiqoo xaafida baan leenahay barkood baaba yidhaha musadad waxa weeyaan waa laqab ee magaciisa cabdilmalik ibnu cabdilcasiis baa la odhanaya dee kaasuu yimaada kitaabkay meel dambe kuba mida ay ku iman doontaa matiga musadadun musadadun kasmi ujeedada waa cibaaro in tafdiil musadad waa see magaciisu uu yahay oo kale macnaa ujeedadu musadad waa kii la toosiyey soo maaha waa nin hiqa ah toosan oo sugan arintiisa oo markaa musadadun musadadun kasmi waa cibaaro matiga bukhaari dhici doonta laakiin meel dambe se kaan filaya inay ahayd bal maalan waa nin saasa oo xaafidaan leenahay ismaaciil ibnu ibraahimna sanna waa inoogu iman ismaaciil ibnu culayana kitaabka uu kusoo noqnoqon doonaa iyo kutubta kaleba culaya waa hooyadii waa ku shuhroobay bal waa nici jiraa la yidhaahaa in dee saasoo kale lagu idlaaqo laakiin waa shuhradii magacii aabihii waa kan ibraahim ibnu miqsam ibnu culayana waa kuba shuhroobay oo dee waana kan markaan xadiidkii joogno kolkol kutubta firaqda ayaa nin la radiyayo ibnu culaya layidhaa uu yimaadaa ibnu culaya la yidhaahaa kolley ninkan maaha ee waa inankiisa oo dee inankiisa oo adugu kolley nin iska dadkaa dee hallowsanba ahaa in jahmiyada ahaa iyo taasoo kaleo maalan taasoo kale ibnu culayata daalun jalasa fii baabi dawaal imaam shaafici cibaaradiisii ba ahayd bal kaasi waa inankiisa kaa kutubtaa ku sugan kanise waa imaamka imaam buu ahaa baan leenahay ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim atbaacu taabiciintiina weeye abu xayaan taymina yaxya ibnu saciid baa la yidhaha magaciisa awowii baa xayaan isnoqon yaxya ibnu saciid ibnu xayaan ee waa nin caabida oo siqo ah oo kutubta lixdaaba raggoodii ah abu zarca waxaan filayaa mar hore baan soo maray oo dee jariir ibnu cabdillaahi baa u awowhay can abi hurayrata qaala anahu qaal abu hurayra wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa baarisan ku muuqda yowman maalin linnaasi dadka macnaha meel muuqatuu joogayoo isagu horta dadka kama qarsoonayn waa mid dadka uu dhex joogana waa ka muuqday oo dadka ruuxa yimaadee soo gala dadka kagamuu darsamahayn oo gees baarisku waa labada macnuu keenaya hayra muxtajibin can innaas dee ruux dadka iska qarinayo dadkii ka qarsoonna muu ahayn ruuxa soo galaana majliska uu fadhiyey dadka waa ka soo soocayay oo sababtuna waxayd kolle xadiidkan duruqdiisa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkan halkan si aada iyo aada u sarrayso uguma sharxay sababtuu sharxayna xadiidka duruqdiisii oo dhan ama taa muslim ha noqoto kuwa ishaare ha noqoto a'imadii kale riwaayaadkooda uu ku soo arooray haba noqotee halkan buu fawaa'idiisii iyo siyaadaadkoodii alfaadahoodii isuba keena marka tan baa waxaa jirtay ruwaaddii xadiidkan warinaysa waa riwaayo nasaa-iya ay leeyihiin ayaa waxaa kuba sugnaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaana yajlisu bayna asxaabihi fayajiiu lghariibu falaa yadri ayuhum huwa saxaabadiisu buu dhex fadhiisan jirayoo ninkii qariibka ahayn horena rasuulka ilaahay u arag markuu yimaado kamuu garanahayn ka uyey muu garanahayn markaasaa waxaan rasuulka ilaahay weydiisanay an najcal lahu majlisan yacrifuhu lghariibu ida ataah inaan majlis u yeelno ruuxa qariibkii inuu garto dee inuu isagii yahay marka muuqashadaasi halkaa uu kuba garto markaasaa maxaa xadiidkaa kuba sugnaa fa banaynaa lahu dukaanan min deer dukaan waa dekeda waxaan adu waa meel murtafica oo dhoobo ka samaysayd bay u sameeyeenoo bal markaa dee uu kuba fadhiisanayo dadka kale markaa waa kaga soocan yahay oo uu kuba fadhiisanaya qurdubi waa halkan raximah llahu tacaala shaarixu muslim ayaa wuxuu halkan kaba soo qaataa inay mustaxabba tahay haddii loo baahda weeye juluusulcaalami bimakaanin yakhtasu bih oo dee meel saraba khaasatan daruuro tacliim hadday jirto iyo waxsheegid iyo taasoo kale taasoo kale waa istimbaad halkaas bal rasuulka ilaahay waa muuqday maalin faataahu rajulu nin baa u yimi waa malak fii suurati rajul ayaa u yimi faqaala wuxuu yidhi mal iimaanu kolley xadiidka duruqdiisa kale inuu salaamay meeshii weyti markaasoo inuu markuu soo salaamay uu lahaaba ma soo dhowaadaa muxameda oo dee soo dhawow ilaa uu bal matalan soo gaadhay oo sida dee matalan kutubtii mukhtasaraadka iyo keyrkeed waa riwaayadii muslim ay nooguba sugnayd labadiisii jilib inuu labadii jilibee rasuulka ilaahay saa ugu tiiriyay macnaa uu ku soo dhoweeyey afku uba saaray oo kale wa wadaca yadayhi calaa fakhidayhi kolley waa cibaaro imaam nawowi ay kuba sharxeen taas halkan nooguma sugnaan leenahay laakiin meesha kolkol dee labsi kaba yimaada ama sharax kala duwan laguma sharxo tan baan usoo qaadanaya imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala wuxuu kaba dhigay labadiisii gacmood waa ruuxii yimi waana malag san ogaan doono inuu dhigay labadiisii gacmood calaa fakhiday wa calaa fakhiday nafsi waa isagu bowdihiisiibu waa ujeedada ruux mutacalima si uu fadhiisan jiray ruux mutacalima si u fadhiisanaya oo ujeedadu tarabuc iyo taa maaha waa atixiyaadka si aan oo fadhiisano atixiyaadka si aan u fadhiisano markaasoo haddana dee waxay leeyihin waa tawaaduciisiye labadiisii kaf ayuu duldhigay isaga boodiyooyinkiisii si aan atixiyaadka uga fadhiisano qoloyn kale waxay kuwa fasireen iyadoo arinku uu yahay ziyaadata tacmiya waa dadkii inaan la garan la dareemin oo ninka dee nin reermi iyo iska qallafsanun loo qaato in arrintu ay tahay oo wadaca yadayhi calaa fakhiday nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay labadiisii boodo korkooda inuu dhigay bal saasaa riwaayaad kala duwani kuba yimaadeen iyadoo damiirka marjiciisu kaa yahay ayay kuba yimaadeenoo dee bal ziyata tacmiyaha laba idha in loo qaato nin acraabi oo qallafsanon adab lahayn ba ha laba noqotee laakiin lafdi baa san kuba yimi iyadoo xadiidkan duruqdiisa qaarkood damiirkuna uu yahay musarax ama mid la caddeeyo ah wadaca yadayhi calaa fakhiday nabiyi sala allahu calayh wasalam imaam nawi taa kale ha kuba fasira bal waxaan lena waa riwaaya timi waa umuuraha aan halkeena inooguba sugnayn fa qaala wuxuu yihi mal iimaanu kolley dee riwaayadii inta badan la arkay waa islaamkaa horreeyey iimaanku waa dambeeyey markaa taasoo kale waxba taas maa xadiid keliya weeye duruqduna way kala duwan tahay kol islaam la horreysiiye kol iimaanna waana arintii markaa ruwaadda uun iyo say usoo naqliyeen kolley dee siiqadu mid keliyun bay hayde u weydiiyey rasuulka ilaahi iimaanku muxuu yahay mal iimaan qaale wuxuu yidhi aliimaanu an tu'mina billaahi arrinku ma aha lafdigan luqa ahaan maxaa iimaan la yidhaaho dee inay tafsiirka wuxuu noqon lahaa ama sharxa tasdiiqe luqadii maaha waa iimaanka mutacaliqiisii kolley iimaanku wuxuu ku tacaluqayey waxaan la rumaynayaa muxuu yahay bay markaa noqonaysaa jawaabtii rasuulka ilaahay baa taasa iimaanku muxuu yahay qaala wuxuu dha aliimaanu iimaanku waayo haddii lafdigan iimaan maqsuudku yahay dee isagii baa la fasiri lahaa uun waa wixii uu iimaankani ku tacaluqayay waxaan la rumaynayaa wuxuu yahay markaasuu dha aliimaanu an tuumina billaahi ilaahay inaad rumayso weeye ilaahay subxaanah wa tacaala wa malaa'ikatii malaa'igtiisa aada rumayso wa biliqaa'ihi la kulankiisa aada rumayso wa rusulihi rusushiisa aada rumayso wa tu'mina bilbacth isa soo bixinta laysa soo bixinayana aada rumayso bal halkani lafdigii kutubihii nooguma sugna walow sharaxaan hayo sharaxaan uu kuma sugantahay laakiin ruwaaddii aynu soo tirinay kitaabkan bukhaari dadkii inoo soo gudbisay ah firabri weliba derbadi alasili nin la idhaha alasili ayaa laftigiisu waa kutubihi ahaa waana riwaayada muslim iyo iyaga xadiidka taa kaleba ay kuba wariyeenoo bal waa la socotaa wa kutubihi gees kalena xadiidka marka uu soo celinayo tafsiir uu ku soo celinayo waa suurat luqmaan tafsiirkeeda kitaab tafsiir in allaha cindahu cilmu saacati markuu aayaddaa qabanayo oo kale wa kutubi halkaa way la socotaa ruwaadii oo dhan ruwaaddii bukhaari oo dhan ee halkan waa ruwaadda qaarkoodubay kaba dhacdo kutubta nagaba maqan waa mid gees kale in wabiliqaa'ihi watumina bilbacthi baa inoogu sugan halkan dee wabilyowmi alaakhiru maana lafdigii riwaayada muslim iyo ahayd xadiidka cumar eh kolley tay kuma fasireen bacdiguna waa isa soo bixintii xabaalaha laysaga soo bixinay iska soo bixinayay ee layska soo saarayo waa dee qubuur dadkii in lasoo nooleeyo xabaalihii lagama soo saaro wabiliqaa'ihina waxba taakiid kuma fasirayne waaba dee ilaahay subxaana watacaala la kulankiisii in la hor imanayo oo ruuxii lasoo horjoojinoo la xisaabayo acmaashiisii la weydiino bal taas walow dee bacdigii iyo liqahan iyo waxalla wixii maalintaa dhacayo oo dhan iimaankeedii ay kulansanayso oo maalinta dambe rumaynta la rumeeya wixii yoomkaa dhacayo o dhan ama waqtigaa dhacayoo dhan ee xisaab lahaaye cardi iyo miisaan lahaaye umuurihii janno iyo naar lahaay oo dhan oo la rumeeyo ayay kulansanaysaay bartaa weeye lafdiga halkan qadar riwaayada muslim buu inooguma sugnaa arrinkuna waxaan leenahay waa xadiid keliya uun ruwaaddiiba barhkood ay dee qeyb ikhtisaarsadeen kuwana ruwaadda kale waxyaalo aanay sheegin bay sheegeen uun taas weeye may hayn laba cisho iyo inay arrimu kala dhaceen wa biliqaayi wa rusuli markaa wa tumina bilbacth inaad rumayso bacdiga qaala wuxuu yihi markaas mal islaam kale waa xusuusantii maan filayaana halkan inuu sadaqtala yidhi iyagina ay la yaabeen oo dee su-aashii waxay tilmaamaysay si wuxuu ka jaahiliya waxyaalahan aanu garanahayn sadaqtana waa nin waxii garanaya oo dee waxaan aqoon ule waa kan le ha arrinku waa saa aad sheegtay weeyaanoo run baad sheegtay oo kale istiqraabkooduna uu ahaa dee waxay u arkayeen shaksi ibnu aadam oo waa kaa aanay garanayn oo dhici karta waxyaale aanu ogeen rasuulka ilaahay weydiinaya marka dambe ay ogaadaan inuu malag iyo cajabkooda horeo dhammi waa suuraya lafdigan xadiidka saxiixayn ee xadiidka abu hureyre cibaaradu inooguma sugnee laakiin dee waa xadiidka cumar arrinkuna xadiidka in cumarna kollay duruq kala duwan buu leeyahay xadiidkeennana waa leeyahayba walow dariiqa abuzurca marka hore uu keli yahay laakiin inta dambe ee bal alfaadaha qaar waxaan leeyahay wixii dee inaga maqani maaha in laba waqti aad u kala fasirtaan waayo waa qiso keliya waqti keliya wada dhacday macnaha waxa weeyaan ruwaaddii qaarkood baa wax sheegay waxaanay kuwii kala sheegin oo waa ama ikhtisaar ha noqoto ama xifdiiba xagga ha kaba yimaade barhkood inaanay xafidin waxay kuwii kala xafideene arrinku kaa weeye qaala wuxuu uhi alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bih islaamku waxa weeye islaamku an tacbud allahi ilaahay inaad caabudo walaa tushrika bih aanad uba shariig yeelin imanka halkan dee kolley cibaadadu umuurahan dambeba way soo gelayaanoo markaa cadfo markaa dee khaasin calaa caam baabay noqono waa qeybbel matalan taas kaa mide laakiin riwaayada kale xadiidkii cumar siuu inoo fasirayo halkan maxaa cibaadadii loogaba jeeda aan ku fasiranaynaa waa anudqu bishahaadateyn anudqu waayo xadiidkii kalea saa inooguba yimi labada shahaada inuu rasuulka ilaahay kuba bilaabay cibaadada imika halkan walow dee mayntaa waxaan kuba fasiranaynaa waana xadiid keliyun baan leenahay waana jawaab keliye an tacbudalla waanasa dee xaaf ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo ay halkan yidhaahaan walow dee macnaha kalena ay ishaaraan an tacbud allaha inaad ilaahay caabudo walaa tushrika bihi oo ah dee laba shahaadadii oo lagu dhawaaqo dee waxa weeyaan towxiidkii oo taa la qiro iyo rasuulka ilaahay dee iyo risaaladiisii oo la aqoonsadoy ka dhigantay wax alle wixii uu la yimi oo dhan ee xataa qadarka halkan inoogaba maqani uu kaba mid noqonayo inay waxa weeyaan la rumeeyo oo la aqbalo bal taas inay tani tahay oo ay arrinku yahay an udqub shahaadateyn ba wa tuqiima aada ogtidaa salaata salaada wa tu-addi aada bixisid azakaata almafruudata wa tasuuma ramadaana ramadaan aada soomtid halkana xajki ma jiro culimada qaarkood baa kaba dhigay siban weli waqtigaa xajkii inaan laba waajibin oo kale in xajkii markan dee xadiidkani uu dhacay ee laakiin xadiidkii cumar uu kuba yimi xajku waa la socday riwaayadkiisa qaarkood ha kaba dhace waa laba socday marka waa arrinta aan sheegayo unoo ah xaggii ruwaadda inay barhkood ay ama ikhtisaarsadeen ama barhkood ay xafideen waxaan kuwii kaleba aanay xafidin lamana odhanaya xajku waqtigaa lama waajibinoo abu hureyre haddaan eegno dee haddii bal say aimo kala duwanin raajax yeelaan xajka in sanadii lixaad oo markay atimu lxaja walcumrata lilah ay soo degtay in la waajibiye haddii la eego abu hureyra markaas islaamkiisu waqtigaa dabadeedunbaabuu ahaa ama imaatinkiisu xadiidkana waa kan warinaya oo kale dee qolooyin kale sanadii sagaalaad buu ahaa balmataas waa kalaam kale kolley kitaabkana kalaamkaasi umuuro waaba kuba iman doonaan haddii de halkaa aan gaadhno haddii alaydha ee waxaan leenahay xadiidkii cumar wuu laba socdaa intan way inoogu jirtaa qaale markaa wuxuu yidhi mal ixsaanu ixsaanku muxuu yahay ixsaanku muxuu yahay kole lafdiga alixsaanna laba siyood buu u yimaadaaba luqada mid weeyaane inuu mafcuulka toos u qaato taasi waa bimacna alitqaano haddii la yidhaha axsan alcamala oo kale ama ixsaan alcamal camalkeeg axsan alcamal camalkii waa mafcuulkii oo toos buu qaato xaraf uma baahna xoogeeya oo uu ku gudbo uma baahna taasi waa bimacnaa adqano waa camalkii oo la sugo waana ta halkan imika loo jeedo ikhlaas ulcamal iyo ixsaankiiyo taas kolkolna xaraf buu u baahdaa ka dambeeyo axsana ilayhi oo kale ama ixsana ila shaksi waa isaalu nafci ila lhayr iyadoo waa waxtarkii cid wax loo tarayay loo samafalayo taasi waxay u baahataa toos mafcuulka uma qaatee laakiin wax gudbiyo oo xarafa oo ilaadaas buu u baahdaa marka taa iminka halkan maqsuudku maaha ee waa ixsaankii oo ahaa camalkii oo la hagaajiyo waana dee iminka ixsaanku ikhlaaska maqaamyadiisii halkii uguba sarraysay weeyaane ixsaanku muxuu yahay qaale wuxuu hi an tacbud allahi ilaahay inaad caabudid kaannaka taraahu si aad arkayso oo kale adigoo arkayo kale ilaah hadaad u caabudid fain lam takun haddaanad ahayn taraahu mid arkaya oo macnaa maqaamkaas haddii aad ka caajisood kari weydo inaad bal maalan yaqiintaadu ay gaadho iyo istixdaarkaaga cadamada ilaahay iyo sidii waxaad basiiradaad iyo qalbigaaga aad kuba arkaysood suuraysanaysood markaasaa kuba caabudid dee ruuxa halkaa gaadhina qalbigiisu wax kaleu ku shuqloomaya iyo meel kale u jeedsanaya ma jirto taa aad kaba riweydood kaba caajistid fa inahu yaraaka macnaa cibaadadiisii laasim oo macnaa caabud adigoo ay kaa qaalib noqotay inuu rabbigaa ku arkayo daalacanayo waxaad samaynayso oo dhanba uu ogyahay bal maalan taasoo muraaqabada kale bal maalan ixsaanka horta dee waa maqaam aada u sarreeya baan leenahay rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ixsaankii wuxuu kuba fasiray ruuxii oo bal maalan ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya cibaadadiisaasna bal maalan ay noqoto siduu u caabudaya iyadoo xagga marka la eego istixdaarka cadamada ilaahay iyo umuuraha macnaa heerku kaba joogo si wuxuu qalbigiisa iyo basiiradiisa ilaahay uu hortaaganyo arkayaba taas arintiisu cibaadadiisu ay tahay bal maalan taas waa waxa ay maqaam almushaahada kaba cabiraan haddii uu bal maalan taas kariba waayo waa dee mushaahado arag ma jiro ee waa isagoo bal maalan kaba dhigan oo kale wixii khabar ahaa oo dhan oo aragti u noqday ciyaan uba noqdo qalbigiisi uu yahay si wuxuu ilaahay arkayo oo kale halka haddii aad uu ruuxu kaba caajiso uu kariba waayo inuu bal maalan cibaadadiisu ay noqoto iyaday qaalib kaba noqotay ilaahay xaqa ah inuu xaalkiisa daalacanayo wax kastuu u samaynayaba uu arkayo bal maalan oo taasoo ay kaba qaalib noqotay labada xaalabana way kala hooseeyaanune dee ruuxa haddii qalbigiisu heerkaa uu gaadho arrintaasuu kuba shuqloomo cibaadadiisiina dee horta inuu wax aan ilaahay daraaddi aynu laba yimaadaana iyada taasi maba dhacayso gees kalena qalbigiisu wax kale oo cibaadadan aan ahayn kuma shuqloomayo oo macnaa xuduurkii iyo ikhlaaskii iyo wixiibaa wada taam noqonaya haddaba ixsaanku waa maqaamkaas oro waa iyadoo ruuxu ilaahay caabudo si wuxuu arkayaba haddii bal matalan taasi aanay dhacahayn oo uu ka caajiso kariba waayana uu ilaahay caabudo isagu kaba qaalib noqday ilaahay subxaana watacaala macnaha ujeeddadu maaha inuu rumaysan yahy waan wada rumaysanay ilaahay inuu aan arkayo waan wada rumaysanay ee arrinku waa maxay waa shucuur iyo istixdaar had iyo goor qalbiga taasi ay ugu jirto laxdo kastaba uu bal matalan taasna maxay keenaysaa dee ilaahay subxaana watacaala inuu kaba xishoodo iyadoo bal matalan aanu wax mukhaalafo a la iman wax macsiya a la iman daacadiina qalbi xaadir oo jooga oon wax kale meel aanay kuba lahayn uu kulaba yimaado waa maqaamkaas haddaba ixsaanku kaas buu noqonaya qaala wuxuu yidhi an tacbud allah kaanaka taraahu fain lam takun taraahu macnaa haddii aanad arkayn oo ujeeddadu hadday suurtagal noqon weydo ay kugu adkaatood ka caajistay inaad ilaahay caabudo si waxaad arkayso oo taasoo kale waxa weeye maxaad samayn fa inahu yaraak macnaa ucbudhu wqad qalaba calayka anahu yaraaka way caabud iyadoy kaa qaalib noqotay oo qalbigaagii uu had iyo goor waa dareen iyo istixdaar taama in ilaahay ku arkayo daalacanayo waxaad samaynayso o dhan buu ogyahay taasoo dhammina waxay keenaysaa kolley dee adugu bal umuuraha aan sheegaynay xuduurkaas iyo ikhlaaskaas iyo bal matalan taas bay keenaysaa iyo ilaahay subxaana watacaala xishoodkiisa iyo qalbigii haybadiisa iyo taas inay had iyo goor wax uu laasimaya ay noqoto qaale markaa wuxuu yidhi haddana mata saacatu qiyaamadu ama saacaddu waa qoorgoorma waa qiyaamada un kolley saacadna waxaa loo yihi dee waa kan oo ama waa zaman saacadu dee mudlaqa zamanna waa tan laydhaaye dee waa waqti yar iyo darfi yar bay kuba dhacaysaa dee markaa ilaahay waqtigiisa ama dee waqtigii uu isagu iraadeeyey uu gaadhe saacaddu waa goorma qaale wuxuu yidhi markaa mal mas-uulu kan la weydiinaya canhaa saacaddu ma ahaanin biaclama mid ka og min asaa'ili kan weydiinaya kii la weydiinaya maanta waa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saa'ilkuna dee waaba shaksigan waa malagan dee suurada rajulka kuba yimi haddaba kan la weydiinayaa saacaddu ma aha mid ka og xagga waqtigeeda iyo goortay imanaysa min asaa'il bal horta saacadda tu doonaya dee saacadda iyo maaha ma jirta iyo waa tan aan yaqiisanay inay dhacayse dee waxweyn iimaankeeniiba kaba mid ah xagga marka la eego inay kada kuba iman iyo isbedelka ku imanaya axwaasha caalam sariya caalam taas iyo markay saacaddu dhacdo in la wada dhimanayo umuuraha axwaasheeduna dee waa waxaa nusuusta inooguma timan garanayno ee su-aasha la isweydiinaya waa halkan laftiga waa mataadan waa waqtigay dhacayso waa waqtigiibuu doonayay ma goorma ayay dhacaysaaba marka waxay culimmadu yidhaahaan su-aalaha horeo kale almal islaam iyo mal iimaan iyo arrintu waxay ahayd rasuulka ilaahay inuu kaba soo saaro islaamku wuxuu yahay iyo iimaanku wuxuu yahay si ay dadku u bartaan ay u ogaadaan dee dadkan jooga ama su-aashan mata saaca iyo mase markaa saaca akhbirna can saaca sida lafdii kale yimiba oo kale su-aashu maaha inuu rasuulka ilaahay kaba soo saaro inuu waqtigii saacadda sheego ee waa inuu ka soo saaro oo dee rasuulka ilaahay ugu jawaabo saacadda cilmigeed iyo waqtiga imaansa ilaahay mooye cid kale inaanay ogeyn si dadku ay su-aashii uga joogsadaan waayo su-aashoodaa badnayd yasaluunaka can isaaca atewaayo oo tan qur-aanka kuba soo noqnoqoto saacaddii inay weydiinayeen su-aashuna way badnayd haddaba si ay uga joogsadaan oo ay uga reebtoomaadaan inay saacaddii weydiiyaan in goorta imanaysa ay weydiiyaan taas bay arrinku ahayd oo tan iyada qaradka laga leeyay waa alkafu can su-aal fii hada almowduuc in laga joogsado layskaba dhowro kuwa kalena dee waa in la ogaado bal markaa islaamkii iyo iimaankiiyo saa rasuulka ilaahay uguba sharxay waayo waa barideen qaala markaa wuxuu ihi rasuulka ilaahay waa saukhbiruka waan kuu waramayaa can ashraadiha calaamaadkeeda jamcu sharad weeye sa qalam baa qalam looguba jamciyo sharad baa ashraad loogu jamciya waana calaamaadkeeda ujeedadu calaamaadka kolley calaamaadkuna dee malaa labaabay u kala qaadaanoo calaamaad muctaada iyo calaamaad hayru muctaada ujeedadu calaamaad waxyaalaha dadku dee ay iska arkeen ama dhaca kuba yimaada oo waa shay iska aan khaariq lilcaada ahayn iyo calaamaadkan waaweynee dee wixii la yaqaanay ka duwanba marka kuwa khaariq lilcaadee waaweyne dee waa kuwan markay dhowaatay imanaysaaba oo waqti ay dhowdahayba imanaysaa ama kuwan kale iyo umuurahaas rasuulka ilaahayna qeyb badan kaba waramay ee iyagu aan ahayn kuwa khaariq lilcaada ama wax caadadii dilaacinayo kaba duwan iyagu waa taasoo dee maaha iyadoon dhoweynba ama iyadoo dee kolley saacaddii way dhowdan waxii imanayaaba way dhowde ilaa waqtiyo hore waxyaalo dhacay oo la arkay iyo wax la arki doonaaba ay jiraan kolley tan uu ashraadeeda iminka noocan uu kaba waramaynaa maaha kuwii waaweynaaye ashraadda saacadee tilmaamayay waqtigeedii inuu dhow yahay oo bal matalan kolkol dee kol hadday yimaadaanna qaybo albaabada towbadaba laba xidhayo ee waxa weeyaan waa kuwii kale dee iyaguna muctaadka ahun waayo waa umuuro laakiin dee fasaad iyo ama umuuro kolley iyo axwaal isbedeshay un tilmaamaya wuxuu yihi markaas idaa waladat hadday dhasho ama marka ay dhasho alaamatu rabbaha fantadiri saaca markaa saacaddii sug addoonta ay dhasho kii sayidkeeda ahaa rabba tahana dee kolley riwaayaad way kuba yimaadeen waana isla macnoon addoontu ay dhasho waidaa tadaawala markay ku dherartamaan ku faantamaan rucaatul ibili geela kuwii raacayay albuhmi bar sifaan geela ugaba dhigaynaa ba'dana waan daminaynaa haddii albahmi la yidhaah kolley geel laguma sifeeyo idaha iyo waxyaalahasaabuu noqdaa ee rucaatul ibili albuhmi geela madmadow markaan idhaahno geela madmadow dee noocay iyagu jeclaayeen iyagu agtooda mamduux ku ahaayee maalkuna kuba imanayay waaba kuwa midabkaa cas kan waxaaba lahaa waa shiraarul alwaan buu agtooda ku ahayay adugu geelaa madmadow intaas waa laga yaaba bacd alculamaa inay halkan albuhmu ay bal kaba dhigeen rucaadii sifa ay ugaba dhigeen ay damiyeen markaas oo sifadii rucaadda ay kaba dhigeen markii hore marfuuca ahayd oo dee waa kuwa iyagu aan dad la yaqaano ahayn ee maqmuuriinta ee majhuuliinta laba idhahay bal tan hore ku dayso rucaatu libil ilbuhm fi lbunyaani dhiski intixaalkuba isbedelo dadkii reer miyigahaa dadkii geel jirka ahaa ee geelaa raacayay intay magaalooyinkii soo galaan maal ay yeeshaan madaxay noqdaan sida lafdiga xadiidka ashraaday kaba mid ahayd oo way la socotay xadiidkan aan haynana kolley saddex calaamo ay ahayd oo dee taas riwaayaadka xadiidka kuwa kale kuba yimi halkeednan ha kaba dhacsanaatee ay madaxba noqdaan isbedelkaasi yimaado iyaga ay kuba tartamaanba dee dhiski iyo waxyaalahaasoo dee taasi malaha min zamaan oo waxyaalo laba arkay bal umuurahaasi waxay kaba mid calaamaadka balta hore oo kale kalaamka culimmadu meeshan waa yar dheer yahay midho dhuman kaba soo qaadina ama kuwooda ugu yar bal matalan waxa weeyaan ugu dhow khaasatan mid baaba dee ugu sii dhowba waqti kastana wax mulaaxadabayaha ama taas kolley tilmaamayana jahli iyo diintii oo lagaba fogaadiyo taas maleh bal waxyaalaha ay ku fasireen waxaa kaba mid ahaa idaa waladat ilamatu rabbaha ama rabata hadday dhasho bal waa mid waa laga roon yahay barhkoodna waxay kaba dhigeen dadkooda badan bay uba tiiriyeen ama yar raajax yeelaan saa imaam nawowiye in arrinku uu noqdo bal iyadoo in dadkii islaamku ama dadkii muslimiinta ay dee bilaaddii inta looba qaalib noqdo ay bataan addoomihii iyagu lasoo qafaalanayay dee bal matalan addoomahaasna ay dee dadkii iyagu lahaa ee maalikiintooda ahaa dee ay ubadu dhalaan oo iyadii waa addoon ilmaheediina dee sayidkeedii oo inankiisii weeye markaa maqaamkii waalidkii buu joogayaayo macnuu uu taa yahay kolley taas macnaha haddii la yidhaah xataa waqtiyadaa horeba way jirto waa calaamad iyo wax imanaya taasba wey waa macnaya bal waxaan leenahay taas imaka ma dooranayno arrinka labaad ee bal matalan iyaduna ay halkan dhigteen oo iyaduna kolley tagayuri ama jahli diineed iyo ama abalyeer darro tilmaamaya oo iyaduna calaamo laguma fasiri kara lagunaba fasiray waxaa jirta in addoontu haddii dee imaka sayidkeedu uu ilmo kaba dhalo ay wax u dhasho addoon haba ahaatee kol haddii ay ilmo u dhasho dee mana iibin karo wax tasarufkiisi ama milkigiisan ama ka saarayo meel kala geynayana kuma samayn karo maalintu dhintana xor bay noqonaysaa iyadoon dhaxal aanay gelin oo raasumaalkii lagaba saarayo oo kale bal taas dee caamatu ahlilcilmina ama mucdamkooda aan idhaahno khilaafaba jire waxa weeyaan beycu ummahaati awlaad wax bannaan ma aha in la iibiyo oo waqtigaa ay addoomo jireen dee imika maba jiraan marka maxay yidhaaheen ay kuma fasireen fasaad ama matalan diineed baa jiraya ama jahli iyo ama mubaalaad la-aanoo dumarkii dee ahaa addoomaha ee ummahaata owlaad ee xaaladoodu taas ahayd ayaaba dhacaysa in la iibiyo sharcigina taa ma banayneyd dee markaa la iibiyo say u socotay u warwareegtay ama meelaha kolba gacmihii ay dee isu dhaafdhaafsanayaan ayaaba meeshii imanaysa isagoon garanaynba ilmaheedii ay dhashay inuu iibsado oo bal matalan markaa taas ay iibsado gacanteedii soo gasho adeegsado hadduu doono dee uu sidii kaleba uba isticmaalo gees kalena istikhdaamiyo dee arrinkii oo kale waa ilmaheedii ayaaba noqday sayidkeedii maaligkeedii taasna waxay tilmaami un waa jahli diineed ama aabayeel daro dee mucdam ahlicilmina suuradaas ama in beecu muhatilolod wax banaan kuma tagira waayo waa ruu xoroobayba ilmeheedii baan baa xoreynaya kol hadduu sayidkiiba dhinto haddaanu inta ka horeyso sii xoreyna iyadoo iyadoon cidna laga talagelin bay xor noqonaysaaba bal markaa waa iyadoo xaalkaasi fasaado laguma dhaqminoo de bal taasoo kale waa macne dee waana macno kolley tilmaamaya in naqsi diineed iyo ama umuura macnaha saddexaada lene waa kaba ugu daahirsan aimada qaarkoodna ay raajax yeelaan meeshu waxa weeye waa fasaadkaa diineede waxa badnaanaya cuquuqii waa hooyadii caadiga ahayd de waa taa adoon ilaahayba cuquuqii baa badnaanaya marka cuquuqii markuu badnaado ayaa inantii ama inankiiba hooyadii wuxuu laba dhaqmayaa si dee addoon loola dhaqmayo kale waa caaya hadduu doono waa garaacaya dee waxaasna kole wax mushaahida waa dhibayaayo si dee halkii xurmadii iyo ixtiraamkii iyo birigii waalidnimaha meesha ka baxaya cuquuq iyo taas baa imanaya cuquuqiina waxaa kaba mida xagga ihaanadii waalidka iyo si addoon oo kale in loolaba dhaqmo iyaduna waa fasaad diineed ayay tilmaamaysaa taqayurkaasoo bal macnahaasna waa macno dee inagoon addoommaba egin waqti kastaba la heli karo namaadijtiisa iyo tiisa lama heli karo bal waaba macno taasna idaa walaadat ilam balba nagtana leenahay waaba taa markaan addooma jirin iyo waxyaalaha kaleba jirin laakiin tani had iyo goor waa suura xaya jiraysaba weye idaa walaadat ilamatu rabba waidaa tadaawala rucaatu libili ilbuhmi fi lbunyaan taasna waa taan sooba sharaxnay waa isbedelkaa dadkii kuba imanaya ee dadkii xaaladoodu hooseeyeen ee ama reer miyiga ahay intay magaalooyinkii galaan iyagu ay noqdaan madaxdii iyo muluugtii iyagu ay noqdaan kuwii xoolaa lahaayo taa kuba tartamaanoo iyaduna waa nooc taqayur iyo isbedel waqtigaa imanaya oo kale haddaba umuurahaasi asharaadii saacadday kaga mitay fii khamsin fii jumlati khamsin iyagoo kuwaasi ka mid oo ku jira shan jumladood oo fii khamsin laa yaclamuhuna ila allah ilaahay un mooye cid kale aanu ogeyno waa sida uu soo arooriyeyba suuratu luqmaan aan leenahay in allaha cindahu cilmu saacati oo dee balay kaba mid ahayd imaka waxa weeye qiyaamin waa fii khamsin waa maaha kuwan ee waa saacadda cilmigeedu waa cilmuhaa ama taas fii khamsin iyo dee inaan la garanahayn oon cid ilaahay un mooye cidi aanu ogin fii khamsin waa fii jumlati khamsin laa yaclamuhuna ila allah oo dee saacaddii dee waa umuurihii kale in allaha cindahu cilmu saacati cindahu mafaatixu lqeybna laguma fasiray ama tafsiirkoodu kuba yimi wixii kuba yimi weeye uma tala nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu aqriyay in allaha cindahu cilmu saacati alaayata uma adbara markii intaasi ay dhacday buu ninkii iska tegey waa daba jeediyey faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuuhi ruduuh bal ninka ii soo celiya soo celiya way ka daba baxeen falam yarow shagan meel uu jaan iyo cidhibigay waa laba waaye ama way arag waxba cidba ma sii socoto meel lamayaan faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay iyagiibuu ku yidhi haadaa kani jibriil jibriil weeye jaa-a waa yimi yucallimu xaal uu baraya annaasa dadka diinahum diintooda isagoo diintooda baraya waa halkuu soo qaatay bukhaari cibaaradiisna way noo dambaysaaye saddexdoodiiba diin buu kuba magacaabay rasuulka ilaahay wuxuu yimi isagoo dadka baraya diintooda kolley diinbaritaanka halkana dee waxa weeyaan isagu rasuulka ilaahay baa ahaa mucalimkii dadka baray u sharxay waxa weeyaan iimaankii islaamkii isagu su-aalba xaggiisa kaba timi ee haddaba isagii maxaa dee rasuulka ilaahay jawaabtiisa sabab maxaa u noqotay su-aashiisii markaa markay noqotay isagu uu ahaa kii mutasabibka ahaayee rasuulka ilaahay inuu cilmigan sheego sababta u noqday ayaa wuxuu noqdayba inuu isagu yahay kii waxbaray oo de waa tanhay kolley iskaba shuurooday xusnu su-aali nisfulcilmiba su-aasha fiican cilmiga barhkii bay tahay markaa isagii markuu noqday kii sababta u ahaayee rasuulka ilaahayna cilmigan kaba soo saaray ayaa rasuulka ilaahay kaba dhigay inuu yahay kii isagu dadka barayay oo wuxuu u yimi dee inay rasuulka ilaahay kaba maqlaan rasuulka ilaahina uu sheego iyaguna cilmiga ay qaataan bal taas ayuu uba yimi oo jaa yucalimu nnaasa diinahum bal kolley xadiidku fawaaiddiisa badan imika taasi waa midoo imika waa iyadoo su-aashii fiicnayd lagu magacaabay cilmi ama tacliimba laguba magacaabay waa arin arinta kale jirteena waxa weeyaan jibriil umuurahani kamay qarsooneyn umuurahani kamay qarsooneyn wuxuu markaa laakiin rasuulka ilaahay weydiinayay dadkan kale xaadiriintii inay ogaadaan oo taasna ay culimmadu kaba qaateen ruuxii wuxuu cilmi u leeyahay oonu looga jeedin tacanut waayo way iska badantahay maanta in ruuxu wuxuu masale uu wax ka fahamsanyay uu yidhi habal ruuxan ku dayo ama ha qaldamo isagoo zalladiisa eegaya bal ha qaldamo ha dhow aad kuma ceebaysid ama dee ha muuqato inuu garanba waayo markaa aqoon la-aantiisiyo taasi aad kuma ceebaysido waana arin uqluladaatulmasaa'il sida xadiidkii abi daawuud iyo waamuura nahyi kuma yimi ruuxu haddaanu cilmidoon ahayn cilmidoon ahayn su-aasha caynkane loo jeedo iminka ama shiraar almasaa'ila ruuxa cajsigelin inuu ka caajiso ama loo doonayo zalladiisa iyo qaladkiisoo kale dee wax madmuuma ama manhiyay noqonaysaa laakiin maxaa jirta ruuxu isagoo masaladii aanay kaba qarsoonayn haddii ujeedadiisu ay tahay isagu waa garanaya ruuxu sheekhaana waa weydiiyey dadkan kale ha maqleen eeg dadkan kale ha maqleeno ha ka faa'iidaysteen taasi waa ta xadiidka loo daliishanayo maaha dee isaga ruuxan tacanud iyo cajsigelin iyo taa ulama eego qaladkiisu dalbaya maahae isagii wuu garanayaa laakiin dadkan kale ayuu leeyahay su-aashii aad u faa'iidaysidoo kama faa'iidayseen san jibriil yeelay xadiidkaa lagama qaadanaya taasina inay de waa maaha tii laysu diidayay oo ay ahayd maaha ee dee xadiidkana way nooguma sugantay bal xadiidku kolley waa ta aan nidhi uma sunna laguma magacaabay xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala si adag si dheer ayuu xadiidka uba sharxay oo dee markaasin waxa weeye isagoo riwaayaadkiisa isu geynaya fawaaidii sida caadadiisu ahayd markuu xadiid sharxayo xadiidkuna duruq iyo waxyaale leeyahay meelaha dee uu kuba sharxayo inuu isu keeno riwaayaadkiisii aan kitaabkaba kuga sugnayn si wixii faa'iidee zaa'ida ee riwaayaadka kale ku sugan uu soo qaato uguma sharxo bal qaala abuu cabdilaahi wuxuu uhi waa bukhaari jacala dalika kullahu min aliimaan arrinkaas oo dhan wuxuu ka dhigay waa islaamkii iimaankiibuu kaba dhigay siduu kaba dhigayna dee waxa weeyaan oo iminka uu jeeda iimaan buu kaba dhigay waa taa horta aan sharaxnay bukhaarina iimaanka iyo islaamku farqi uma dhexeeyo isku mid weeye marka wuxuu leeyahay aliimaan alkaamil almushtamil calaa hadihi lumuur iimaankii dhammaa waa kaa umuuraha kulansanaya islaamnimadkiiyo taa hadhowna xadiidkan uu sheegayuu lahaa rasuulkii ilaahay wafdigii cabdilqays wixii uu u caddeeyey wuu inoo dambeeyaa casharka caawaanan kuba arki doonaa laakiin baabkan maahay waa baab ka dambeeya oo bal matalan taase waxa ujeedadiisu ay tahay islaam iyo iimaan waa wax keliyaoo intan rasuulka ilaahay halkan islaamka uu yidhi ayuu intuu iimaan fari qolo ayuu intan uguba fasiray markaa taas laakiin bal waxaan leenahay ciddii kala farqinaysay wejatu nadarkooda iyo iyagoo akaru ahlilcilmiya iyo sida dee nusuustan lagaba yeelaya isku midkooda tilmaamaysa bal maalan iyo nusuustan kala farqinaysa sida laysuu geynayo bal jawaabaadta ugu muuqasho badani waa taa aan soo horreysiinay aan sooba sheegnay baabun xadaanaa ibraahim ibnu xamsata qaala xadaanaa ibraahim bal marar horna waan soo sheegnay marka baab keliya tarjama lama socoto ruwaadda bukhaarina barhkood san oo kale intay baabun dhigteen baanay wax raacin aan tarjamaa waa kariimaya abulwaqti qolooyinna sida weliba riwaayada xaafidnu xajar horreysistay oo riwaayada abudar baaba lama soconaya xadiidku baaba halkaa ku bilaabmayo xadiidkii horunbuu lama socdee bal saasay yimine laakiin marka aanu xadii baaba aanu cunwaankaasi oola manaa dee baabkii horeu xadiidku ku tacaluqayaa weeye walow dee bal maalan jaanibku kaga tacaluqayana waan ishaari doonaa marka baabun la yidhaahna horeba sa usoo sheegnay bukhaari way kusoo noqnoqotaaye baab aan tarjamo lahayn waxaa macnihiisu ka dhigan yahay waa baabkii ka horeeyo calaaqa la leeyo waa fasal baabkii hore ka mida fasal baabkii hore ka mido ujeedadu baabkii kan ka horeeyey ayuu calaaqa la leeyahay bal xagga calaaqadiiyo taas markaasaan yar eegi doonaa xadiidka aan laqbayno xadiidkuna waa xadiidkii dheeraa badulwaxyi aan kuba soo maray ee qisadii hiraql iyo abuu sufyaan iyo in yarbuu kaba soo qaadiya iimaankiiyo taa kagaba tacalluqsanayd ama diin kagaba tacalluqsanayd waana baabka halku calaaqada kaba yeelanayo marka xadiidku waa ama dee in aan sooba maray ee in yaroo kooban weeyo dee aad buu u dheeraaye wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa ibraahim bnu xamsata qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني بل حق سندك إبراهيم بن حمزة وأن ملا أبو داود النسائي بخاري لو ذاك سو إبراهيم بن حمزة بن محمود بالعراية وحو زبير بن عوام بو أبترسين تكو قلاوة ذاتك أتباع تابعين تي لكل ما يكو ديوغوا وينا وأن صدوقه لكن صدحا كتاب رواية كله nin kaloo ibraahim ibnu xamsata ibnu sulaymaan la yidhaahna waa jiraay laakiin kaasi waa la dabaqa u ninkanuba isla mid yihiin oo isku waqtiye bal isla martaba yihiin saduuq iyo saduuq ee laakiin kaasi abu daa-uud unbuu kuma sugan yahay abu daa-uud baa markaa labadooduba ay wada dhaceen ishtibaah isagu iman kitaabka abu daa-uudun nasa iyo marka bukhaari marka la eego kan baa kuma sugan dee muslim yana inoogumaba sugna markaa ibraahim ibnu xamsaan waana bal matalan nin saasa aan leenahay isagu aluc markaa zubayr ibnu cawaam noqonaya ama abtirsiinta kuba gala oo dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa maal cashira ibraahim ibnu sacad baa ka dambeeyey wuxuuhi ibraahim ibnu sacad isagu waa ibraahim ibnu sacad ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye maye ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf sacadkan ina ibraahim weeye ibraahimkaas baa ina cabdiraxmaan ibnu cawfa waa nin dadkii atbaacu taabiciintii dhexe kaba midoo hiqa ah weeye taas ibraahim ibnu sacad isaga ninuu dhalo yacquub ibnu mahram la yidhaha ruwaadu kaba midii aabihii sacad awowgii ibraahim iyo dee awowgiisa kale cabdiraxmaan ibnu cawf iyo waa usuro kolley kutubta kuba soo noqnoqota saalex ibnu kaysaan iyo hore inuu soo maray ibnu shaahib isagaa ka weynaabaa la yidha laakiin waa tilmiidkiisii waayo weynibuu cilmiga barashadiisa kuba bilaabay marka haddaan nidhaaho saalix waa saa saalix iyo ibnu shaahib iyo cubaydullahi ibnu cabdillahi intuba taabiciinta bay ka mid noqonayaan laakiin hore inuu soo maray dikrigooda wuxuu yihi markaa cubaydullahi ibnu cabdillaahina cabdullahi ibnu cabaasin akhbarahu qaala akhbaranii abuu sufyaan abuu sufyaan baa ii waramay oo wuxuu iigu waramay ana hiraqla hiraqli qaala lahu inuu ku yidhi waa su-aalihiisii in kaba mida dee waanaynu soo marro halkan uma baahnin inaan ku joogsanno munaasabada ama calaaqada inaan caddayno mooye saaltuka waxaan ku weydiiyey oo markuu jawaabihiisii markuu dee isagii su-aalihii uu kaba jawaabay tacliiqinaya waa tacqiibka ama tacliiqi hal yaziiduuna miyay ziyaadayaan dadkaa raacay am yanqusuuna mise way nuqsaamayaan fa zacamta waxaad sheegatay anahum yaziiduuna zacmigu halkana waa qowl muxaqaqa maaha saasaan u malaynaya qowlkii aan la hubin ee zacmigu uu iman jiraye waa halkan tan macnahana waa u yimaadaye wakadalika aliimaanu iimaanku saas weeye xataa yatima waa calaaqadii iimaankuu kabalah ilaa uu taam noqonayo wasaaltuka waan ku weydiiyey hal yartadu miyuu laamayaa axadun axadna sakhdatan nacayb lidiinihi diintiisa uu nacayo miyuu uga noqonaya bacda an yadkhula fiihi intuu galo dabadeed fazacamta anla tanna waxaad sheegatay ood sheegtay inaanay taasi jirin wakadalika aliimaan eg markii hore diin buu ka cabiray iminkana waa kan iimaan buu arrinkii kaba cabiray walow iminka hadalkii hiraqli ay tahay hiraqlina ra'yigiisi maayo waa wixii kutubtii hore uu kuba yaqaanay gees kalena kolley afkiisuu kuba lahaa waa loo tarjamaye waa tarjamadii abuu sufyaan iyo ibnu cabaas oo dadkii luqada ahay oo mujeerdadu iimaankiiyo diintiiyo inay isla mid yihiin waa umuurta halku calaaqo kala leeyahay baabkii aan kuba jirnay weeye oo calaaqadiisu taas bay noqonaysaayo halkii uu ina soo yidhi iimaankiiyo islaamkiiyo diin buu rasuulka ilaahay ku wada magacaabay lafdigana inta diin laba xusabay haddana iimaankii laguba fasiray tiibaa kuba suganoo calaaqadu taas weeye laakiin xadiidka waynu soo marnay ama arrinkan iyo qisadanba wakadalika aliimaanu xiina tukhaalidu markay dheehdo bashaashata waa samaaxadiisa iyo macaankiisa iyo taa may bashaashatuhu waa faacilkii samaaxadiisa iyo macaankiisa iyo taas inshiraax alquluuba quluubta ay dheehdo laa yasqadu axadun ruuxna ma naco bal xadiidkii waa ka aan soo maray baabu fadli man istabraa lidiini hada kani baabu fadli man baab waxaan shaksi fadligii baabkii weeye ama baabu bayaani fadli man waa shaksi macnaha fadliga uu leeyahay caddaynteedii buu u baab yahay istabra'a lidiini macnaha beri u noqday oo ama dalbay baraa-o iyo badbaado iyo nasaha lidiinihi diintiisa uba dalbay xadiidka lafdigiisii ayaa istabraa lidiiniha ay noqon markaasaan arki doonaa macnaheede wuxuu yihi musanifku xadaثna abu نucaymi qaala xadaثna zakariyaaءu can caamiri qaala samictu nucmaana bna bashiiri yaquulu sanadku waa asaanidiisii kolley caaliga ahaa dee waxaa ka caalisan in sanadka kitaabulcilmi iyo dee ka ugu horeeya inooguba imane saddex isagiiyo rasuulka ilaahi u dhaxayso halkan waa rubaaciyaadkiisa eedna waa min cawaali asaaniidi muslim oo kale waxaan afar ahayn oo ka sarreeya maba yeesho saddex maba laha waa afar ayaa ugu sarreeya cawaali asaaniidi bukhaari laakiin labaataniyo xadiid buu yeelan doonaa ama kitaabka kuba sugan ilaa labayo labaatan oo saddex asaaniida tooka ugu horeeya kitaabucilmigu inooguba imanaya insha allahu tacaala bal waa horta waa mid abu nucaymkan kolley waa fadl ibnu dukayn muslim waa sida un mooyaane kagama wariyo toos ugama wariyo fadl ibnu dukayn abu nucaym zakariyahan caamirkana waan soo maray kitaabka intii yaraydaynu soo wadnay bal waxaad yar ogaataan in layska yar hubsado shacbi buu aada ugu shuhroobay waa reerkoodii loo nisbeeyey magaciisii waa kan caamir markuu caamir yimaadana waxaa dhici karta de ruux waxaan ilmaa markaanu lahayn ama aanu ihtimaam siin dee markana waa nin kale kana waa nin kale bal markaase caamir ibnu sharaaxiil waa imaamkii shacbi weeye bal taas zakariyahan imanka inoo yaalla ninkan u manyar qabanaya zakariya ibnu abi zaa-ida la ydhaah abu zaa-idahaas oo aabihiina khaalid ibnu maymuun baa la ydhaah kutubta lixda aba riwaayu ku leeyahay laakiin arrin baa jirta arrinta jirtaa waxa weeye ama laba arrimood oo kolkol xadiidkiisa laba jaanib marka ay tahay dacfi kuba keena waa tadliis tadliiskuna waa dee nin aanu wax kaba maqlin oo wuxuu aanu ka maqlin uuba tiriyo nu waa sidadii ridin khaasatan markay shacbi noqoto iyo caamir ama shacbi tadliis baa jira uu leeyahay barhkooda way tacmiimiyaan ee waxaan lena waan khaas yeelaynaaye markay shacbi noqoto tadliis buu leeyahy iminkana shacbi waa ayuu kaba warinaya marka taasi maxay keenaysaa can hadduu isticmaalo in la howsado oo macantiisii dee maqaal kuma yimaado arrinta labaadna waxa weeyaan kolley imaamkan kale abu isxaaq asabiici la yidhaha halkan dee riwaayadiisu inooguma sugnee ayaa waxa ydhaha dadkii marka dambe la kulmay intii uu intuu weynaaday xifdigiisu uu yar xumaaday daraaddeed oo markaa riwaayadiisa markuu abu isxaaq ka warinayana waa riwaayo maqaal ku sugan yahy waa laba dariiqo odhanaa dacfi baa kuba yimaadee laakiin riwaayadan caamir xadiidkoon dad aad iyo aada u badani kaba wariyeen oo kale xataa imaam axmed musnadkiisii way dhacday isagoo le xadaanaa caamirun oo maanta tadliiskiisii aamin baa lagaba yahayoo waa caddeeyeyoo samaaciyo inuu ka maqluu caddeeyey markaa taasina waan ka badbaadnay markaa xadaanaa caamirun kol hadday halkaa kuba sugantahay axmed iyo qolooyin kaleba agtooda ay kuba sugantahay zakariya waanan dadka atbaacu taabiciintii dhexe kaba midoo dee waxaan leenahayna kutubta lixda aba riwaayo ku wada leh inuu dhalayoo isna dee kutubta lixdaba yaxyaa la ydhaha isba kitaab kuba iman doona ayaa jireen wuxuu yihi markaa caamir samictu nucmaan bna bashiir waa saxaabigii yaraan garanayno nucmaan ibnu bashiir baan maqlay sanadkuna dhammaan waa ree wada kufo nucmaanna walow markii dambe shaam tegay dee ximse iyo uu amiirkaba noqday halkan uu ku horeeyo kuufu mar amiirkaba ahaaye yaquulu xaal uu ku qowlayo samictu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo macnaa nucmaan ibnu bashiir waa saxaabi yar eh rasuulka ilaahay buu kaba maqlay kolley waxaa la yidhaha waqtigii rasuulka ilaahay wafaaday sideed jir buu ahaa dee ilmuhuna kole duu tamyiis leeyo garasho leeyo wax qabanayo riwaayadiisa walow marka aan wax laga warinayn uu yari kole duuqaan gaadhay wixii uu yari ku taxamulay waa la aqbalaayo dee isaga yar dadkii kale siqaara saxaababa iyagoo waaweyneyday bay warinayeen laakiin waa waxa yare ku maqleenoo waa kan rasuulka ilaahay ayuu wax kaba maqlay uu ka maqlay rasuulka ilaahay maaha wax cidi ay u dhaxayso waana yaraa ee waxa weeyaan dee taxamulkuna yaridu waxaan leedahay kol hadduu wax dabdinayo uu tamyiis leeyahay wixii uu yari ku taxamulay marka dambe u weynaado markuu warinayo cilo kuma keento waa la aqbalaayo wuxuu yihi samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu alxalaalu xalaashu bayinun mid cad weeye wاlxaraamu xaraamtuna bayinun iyadna way caddahay wa baynahumaa labadoodana mushabahaatun kolley xadiidka alfaadihiisii mid ka mida weeye mushtabihaatuna iyaduna iyadoo ismi faacil noqoto tan iyada ismi facuul baa laba aqriyayaaye wa baynahumaa dhexdooda waxaa xalaashaa cad ee dee muuqateen cidna ka qarsoonayn iyo xaraamtaa cad een iyadna cidna kaba qarsoomayn mushabahaatun umuurun mushabahaatun kuwo iyagu la shabahayo macnaa ah lagu shabahayo ama dee keyrkood oo xukumkooda aanu cadayno iyada marka la eego ama xalaal hadday ahayd xaaraamtii oo kale u ekaanaysa ama laguba shabahayo ama jaanibkii kale hadday ahayd oo macnaa mushabahatun biayri ama bikhayriha oo aan xukumkeedu markaa cala tacyiin u cadayn oo ruux kastaba aan u cadayn taasoo mushtabihaatuna iyadu dheehgelaysa weeyen oo iyadu shabahaysa de ama jaanib shabahaysa oo xukumkeedu aanu cadayn taasoo laa yaclamuhu aanu garanahayn kaiiru min annaas in badanoo dad ka midi macnaa dadkii mujtahidiinta ama aqoon saroo diineed lahaa waxaa la arkaa inay iyagu aanay taasi kaba qarsoomin ay u muuqato kolkol iyaga ishtibaah wuxuugaba iman karaa markay dee kolkol adiladiiba istacaarudaysae ay u muuqan weydo labadan daliil see loo kala raajax yeelaya midkood u raajax noqon waayo ishtibaah waa u iman karaaye laakiin iyaga inta badan dee ishtibaah uma imanayo waxyaale ay ku kala raajax yeelaan haddii tacaarudka uu kaba ishtibahna xag adilo uu kaba imanaya ayaa iyaga agtooda kuba suganay waa in badanoo dadka ka midi ay ka qarsoomayso oonay garanahayn ma xalaalba mise waa xaaraam aanay garanahaynba oo labada ta ay tahay ayaa kaba qarsoomaysa oonay bal maalan garanahaynba amn alxalaali hiya amn alxaraam lafta xadiid baaba sidaa kuba yimi bal taas weeye marka rasuulka ilaahay muxuu yihi faman itaqa lmushabahaat xaggan kolley sharax fiican buu yar leeyahay umuuraha ishtibaah kaba imanayana sheekhu raximah llahu tacaala waaba tilmaamay waxa umuuraha kaba mid ah adiladii oo istacaaruda dee kolkolna marka aan tarjiix muuqan oo kale waa nooca bal maalan daliilka xataa hadduu raajax yahay oo xoog bato daliil kaleo caaridaya hadduu yimaado waa meeshii waracaya xalaal miradku imanayay dacmaa yariibuk ilaa maa laa yariibuk janibka tacaarud aladila ku yimaada ikhtilaafkan culimmadu masalada iskuma khilaafeen oo dee isaguna wuxuu ka dhalanaya un adiladan ay kala daliishanayaan bal ikhtilaafkii culimmadu bayna mubiixin wa muxarim oo kale iyo taasna ishtibaahu kaba yimaada bal maalan taas oo waxyaalaha ishtibaahu kaba imanayo jawaanibde intaasun maahay bal jawaanibtu kaba imanayaba taas ma ahay faman itaqaa ruuxa iska ilaaliya ka dhowrsada an mushabahaati waxyaalaha isaga laga dheehgeliya waxyaalo kala shabahaya markaa ka dhowrsada iskaga fogaada ka dheeraada waa halkii waraci waa xalaal miiradkii waa taa uu rasuulka ilaah yihi dacmaa yariibuk ilaa maa laa yariibuk ee faraa ka qaad wixii shaki ku gelinayo iskagaba tagba shay xalaala ayaaba dee marka shaki uu kaba galin ruuxu kaba tegayaaba bal xadiid kale ahaa ruuxu ma gaadhayo inuu min almuttaqiin noqdo xataa yadaca maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi ba'sa waa rasuulka ilaahay kalaamkii dadka ilaahay ka cabsada maqaamkaa sare inuu noqdo kuma sifoobayo ilaa waxaan dhib lahayn uu kaba tago isagoo ka baqanaya wax dhible inay gaadhsiiso waa maqaamkii taqwada waa maqaamkii waraca umuuraha caynkan oo layskaba ilaaliyaa istabraa sintiyatada iska zaa'id baan kaba dhigaynaa waxba dalab kama dhigayno istabraa macnaa wuxuu u beri noqday weeye lidiinihi diintiisii oo in diintiisa nuqsaani ku timaado beri buu kaas ugaba noqday wacirdi cirdigiisiina mowdicu lmadxi wadam iyadana beri buu u noqdo indee ruux had iyo goor waxyaalaha mushtabihaadkaa ku dhaca aan waxyaalaha aan fiicnayn ka dheeraanin waxbaa laga sheegaya dadkii markaas cirdigiisibaa meeshii imanaya dembi baa imanayo iyadana in dee ruux aan warac lahayn oon xalaalimiirad lahayn oo waxyaalaha aan iskaba dhowrin dadka ay ku dacniyaan ay wax ku sheeg sheegaanoo isagii taa laguba ceebeeyo ayuu tiina kaba beri noqday markaa diintiisina naqsi cirdigiisiina dee dembi iyo wax ka sheeg iyo dacnin iyo waxaasi uga beri noqonaya wey waman waqaca fi shubahaati shubahaadka ruuxa ku dhaca shubahaadka ku dhaca ka raacin ruwaadda bukhaari kolley halkan malaa dhammaantood san bay yihiinba oo maalan iyadoo manta markan shardiyo ka dhigna jawaab shardiga aanu jirin laakiin saxiixa musliminooguma sugan waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam markaa taas weeye waxba shardiyadii kama bedelayno inagoo mawsuuliyo kaba dhigna sidaan hadalkan tari laakiin waa dee xadiidka duruqdii si kale inooguma sugantay riwaayaadkii si kale inooguma sugantay halkaa shardige uma waqaca ruuxa ku dhaca fi shubahaati shubahaadka ku dhaca waqaca fi lxaraami xaraamtiibuu ku dhacaya ujeedadu way u jiidaysaayo ruuxu hadduu shubahaadkii hadiyo goor uu dee ka dhowrsan waayo marka dambe dhiirani buu yeelanayaa wixii xaaraamtahay cadaaba inuu kuba dhiirado abiica u noqon qalbigiisii ay taniraad ku yeelan way taiirin marka ruuxa aan warac lahaynen xalaalmirad lahayne waxyaalaha caynkaasa aan isagaba maalan ka dhowrsan tii kalu kuba dhacayay gaadhsiinaysaa xataa ama isagoon iska dareemayn ama wixiibaaba dee dhiiranibu ku yeelanayaayo xalaal miradkiisiibaa meesha ka tegayo xaaraamtii cadayd buu markaa iskagaba dhacaya marka dambe ka raacin marka miaalkiisoo muxuu noqon ka raacin ruux xoolo la joogo oo kaleo yarcaa raacaya xowlalximaa meel la seertay oo dad kale ay leeyiin oon dadkii loo ogolayn ayuu halkaa korkeeda iyo hareerteeda ayuunbuu xoola markaa daajinaya markaa yoshikan yuwaqaca waxaa dhow markaas oo degdegi inuu kuba dhaco jeedadii waxaa dhici karta neef haba noqoto kaba cararay inuu seerihii gala way dhici karta halkan inay ka daaq roon tahayba dee meeshan la xidhay ee la seerto meeshan inta iska abaarowday halkana ay tahay oo marka ama isagu ogaanba u geliyo ama xoolihiiba markay halkaa arkaan kuba yaacaan baa dhacaysa ruuxina waa taasoo kaleo hadduu in xaaraamtii markaa waxyaalaha deerka ee shubahaadkii hadiyo goor uu kuba dhaco iskaba dhowri waayo marka dambena xaaraamtiibu ku dhacaya ruuxaasunbaabu la mid noqonaya xaaladiisu ay taa tahay alaa hooyay waina likulli malikin boqorka saaba ximan seeruu leeyay kolley boqoradii carbeedna ama odayaashii reeru waasay yeeli jireenoo meel aan xoolahooda mooye dadka la daaqin ciddii xoolahoodu halka ay daaqaadna la ciqaabaabay lahaayeenba haddaba boqorka saaba meel uu xidho seerte ayuu leeyay alaa hooyay ina ximallaahi ilaahay seerihiisu fii ardihi dhulkiisa maxaarimu waa waxa uu xarimay lafti baa halkan macaasihii kuba yimi waana macna inoogaba shaamilsantaas bal tanna way inoo keenaysaa oo wixii xaaraam tahay ee manhig ahay oo laguma dhaca dee waxa weeye waa seerihii ilaah oo laguma dhacay taas ma'muurkii oo lagaba tago waajibkii oo laga taga iyadna xaaraan bay noqonaysaa iyadna xaaraan bay noqonaysaa maxaarimtii markaa maaha wixii xaaraamta ahaa maamuraadkii oo lagaba tegayna xaaraan bay isu rogaysaa marka waajibkii lagaba tagee haddaba ximaha ilaahay ama meesha seeran ee ay tahay in layska ilaaliyo layskaba dhowra waa waxaa macsiyadu ay kaba timaado weeye ruuxii macsiyada ku dhacay dee wuxuu kuba dhacay taas wixii manhiga aha alaa hooye weyna filjasadi jirhka waxaa ku sugan mudqatan in hiriba idaa salaxad hadday fiicnaato salaxa aljasadu kullu jirhkii dhammaantiiba wada fiicnaanaya iyadaa qalbiga dee waxaan meeshii cudugii ra-iisiga ahaa weeye qalbiguna uu taabicu noqonayo hadday iyadu hagaagto xubnihii oo dhammiba way wada hagaagayaan oo daacadii iyabaa u fududaanaysaba taas waydaa fasadad hadday fasahaadana fasada aljasadu kulluh kol haddii halkaa xumaantu ay gashana dee waa xubnihiina iyadunbay tabacuba yihiin rasuulka ilaahayna mudqada ama intaa hilibkaa dee waa in qadra maa yumdaq waa qalbigan iyo wadnaha naqaane alaa wahiya alqalbu qalbigii weeye kolle waa xadiidkii dee in badan bay idinku aad sharaxdeen sharaxdeen malaa ibnu rajabnaha xataa halkan fatxulbaari markuu joogay waayo bal axaadiidan qaarna waa dee sharxay kuwana lama hayo xataa abwaabtan imaka aan hayno axaadiida qaarkood oo imaka intan ay barhkood maqan yihiine laakiin xadiidkan iyo waa sharxaybe sharxiisa markaad u eegto uu bukhaari kuba sharxaye sharaxa uu jaamic lculuum ee uu arbiciinka nawawiyata timada uu kuba sharxay aad waxa ugaba badan sharaxa uu kuba sharxay jaamic lculuum bal waxaan leenahay sharaxa jaamic lculuum waa sharax aad jawaanib badanna leh faa'iidana loo ruuxu bal xadiidkan markaas amala ay habboon tahayna idilaacii iyo la daalacashadiisa halkan waa sharaxa ni yar tilmaamaya ama idinkuba dhiirinaya khaasatan xadiidkan iyo dee walow kitaab iska ka dhan uu yahay marka la eego israacsan xagga habka uu sharxayo sidaa uu wado xadiidkeenna waa xadiid weyn oo dee aimadu kolley barhkood afar xadiid oo yidhaaheen baa axkaamta kuba wareegta ayay kuba daraan oo dee kolley shicir mashhuur ahaayoo kutubtaha kaleba ay soo qaadanayeenna uu kuba sugnaayo waa xadiidkeennan iyo xadiidkii ahaa dacmaa yariibuk iyo ama dacmaa waxa weeyaan iyo inama alacmaalu biniyaat iyo isad fi dunya bal xadiidka barhkoodna saddex bay kaba dhigan iyagoo isadka saaraye bal muhimku waa xadiid aad iyo aad u weyn oo macnihiisu ballaadhan yahay oo dee wuxuu kaba hadlayaaba marka la eego xalaashii iyo xaraamtii kala sooceed acmaashii qalbiga kuba imanaysay qalbigiiyo acmaashiina way inooguba sugan tahay jaanibkan bay dee leeyihiin waa xadiid weyn oo imaam nawowiya waa siduu ugu soo daro arbaciinka axaadiida kuliyaadka uu ku ururinayo baabun adaa lkhumusi min aliimaan waa xadiidkii uu inalahaa waftigii cabdilqays casharkaan raacinayna khumuska oo la gutaa iimaankuu kaba mid yahay khumusku aclamu anamaa qanitu min shayin fa ana lilahi khumusa khumuskaas weeye waa jihaad marka laguma jiro xoolihii gaalo iyo dadka dee gaalo lagaba helay shan meelood baa loo qaybiyaayo afar meelood dadkan dagaalamayee dee iyaga dagaalkooda waxani ay kuba yimaadeen baa leh halkaa shanaad oo dee iyadana si ilaahay subxaana watacaala suuratu anfaal uu yidhi loo qaybiyo kaasba weeyo markaa dee kaasi tirada uguma jiro waxay leeyihiinna maaha waa in ciddii dee loo magacaabay la siiyo haddaba adaa-ul khumus iimaanku kaba mid yahay xadiid buu inooguba soo socda way waana xadiidkii uu lahaa rasuulkii ilaahay iimaankiibuu kuba fasiray taa imaka aan islaamnimo kuwa soo aragnay hadalku inooma imka uma soo celcelinayno waayo laakiin wala munaasabadaan yar caddayn doonaa wuxuu uhi musanifku xadaanaa caliy bnu ljacdi qaala akhbaranaa shucbatu can abi jamrata qaala kuntu aqcudu xadiidkan aan hayna waa xadiid uu in badan soo celcelin doono sheekhu raximahu llahu tacaala waxaa laga yaabaa dee toban goor in ka badan ama toban dambaba inuu inoo soo celin doono xadiidkan imaka aan hayno sidaa daraaddeed kolley abu jamr iyana waa inoogu jirayaa waa xadiid inoo soo noqnoqon doona halkani waa meeshii inoogu horeysay abu jamrahna waa nin taabici oo dhexo nasr bnu cimraan laba yidhaaho laakiin kunyadiisan aada uguma shuurooba magaciisa wuxuu kaga shuuroow badan yahay waana abu jamrahan laakiin wuu inoo soo noqnoqon doonaa labada nin hore kalena ama cali bnu jacdina wuu mar kalu soo noqon doonaa qaala wuxuu yihi marka abu jamra kuntu waxaan ahaa aqcudu mid fadhiista maca bni cabaasin ina cabaas maci yujlisinii waa i fadhiisinayay calaa sariirihi sariirtiisa oo macnaha ibnu cabaas ayuu la fadhiisanayay waa ninkaa taabiciga hiqada xadiidkana inooga wariya ibnu cabaasba markaasaa dee axaadiid kalena waa ka warinaya sariirta uu leeyahay baa iyadoo hadda dadkii cilmiga ka qaadanaya su-aasha doonaya dhulkii ay fadhiyaan ayuu isaga sariirtiisa kuba fadhiisinayey kolley asbaabuhu uu uguba fadhiisinaya waxaa kaba mid ah sidaa dee xadiidkan ba riwaayaadkiisa kale inooguba iman inuu mutarjim u ahaa mutarjimkii haddii dad aan dee isagu kolley baxrayn iyobuu kaba yimi waa meel reer faarisna ay degayeen dad reer faaris oo luqadii carbeed hagaaga uba garanahay inuu taa uba tarjamaynayo waaba sax waa ixtimaal mutarjam macnaha labaad ay kuma fasireen si macnaa mubaliq oo kale hadalkiisii inuu dadkiina gaadhsiinayo gees kalena kii uu kaba qarsoomay ama yar carabibaha garanaye hadalkiisii uu ka yar qarsoomay ama yar fahmi waayu yar fahamsiinayo usii sharxayo waana macnaha yidhaaheen waaba macnaha hore oo ay kuma fasireen bal jaanibkaas buu iyada tan aduu bal waxa weeye uu isagu markaa sariirta uguma fadhiisinaya faqaale wuxuu yidhi buu idhi aqibnagow cindii aniga agtayda ila joog isaga ayaa le ibnu cabaas baa isagii kaba dalbaya taas ayuu yihi ila jooga xataa ajcala ilaa aan kuu yeelo si aan kuugu yeelo weeye laka adiga sahman qeyb min maali maalkayga kaba mid ah malaa waa cadihiisii oo kale markuu yimaado waa juz iyo sahmi maalkayga ka mida si aan kuu siiyo bal intaa dee xoolahaasi imanayaan ila joog baa uu ku yidhi isagu maalan waa ninkan taabiciga ibnu cabaas ka odhanaya ama waaba dee maslaxadan tacalumka iyo tacliimtan iyo dadkan uu kuba caawinayo bal taasba weeye kolley xajna waxaa kuba iman doona isagoo riyo kuba riyooday dadka waqtigaas marka la eego in dee way diidi jireenba cid mutcaysataa waa arin yar shaayac ahaa xagga dowladda kaba socotay mutco oo kale waa la diidaya waqtigii mucaawiya oo siay arrintu ahayd xaj marka ay noqoto dee isaguna ibnu cabaasu bal maaha mutcadu inay jawaaste isagu waajibaabu qabay inay ruuxa waajib kuba tahay kol haddaanu hadyi wadin oo kale dee qolooyinkaasna horta dee abubakar oo kale iyana mala ifraad dee isagu in yaroo koonbeed cumar baa intii ifraad kusoo wada xajay intii uu xajay oo dhan iyo waatuu dooran jiro cumar wuxuu doonaya isaguna in la kala fasriyo si waqtina cumro loo yimaado beydka had iyo goor beydka dad imanaya loo helo waqtina xaj in la kala fasriyuu doonayo isaguna mutcada muu dooranaya laakiin maxarim ahayn oo kale maxarimayn oo rasuulka ilaahi baa mutcaysay haddaba iyadoo arinku ka ahaa dad ay u diideen oo yidhaaheen tan ha samaynayn ibnu cabaasna samee ku lahaa ayuu manaam arkay isagoo soo mutcaystayoo oo ay noqotay oo layidhi waxa weeyaan xajun mabruurun wa cumratu mutaqabala waa arrin kitaabka kuba imanaysa xaj mabruura iyo cumro waa ku farxay oo tanna waaba kuba yidhi si uu dee arrintan ah waa qowlkii uu qabay iyo ti uu lahaa iyo dadkii diidayee lahaa meye mutcaba lama mutcaysan karo ama wax bannaan maaha ama taas lahaa dee qowlkoodii wax kaba soo horjeedo isaguna qabay bal dee nusuusna ay kuba timi faraxu kuba farxayna waabay jirtee bal muhimku wuxuu yidhi joog si aan xoolahayga wax ka mida kuugu yeelo faaqabtu waan nagaaday macahu maciisa shahrayn laba bilood uma qaala wuxuu yihi ina wafda cabdilqays xadiidkan buu sheegay kolley munaasaba lahayd sida muslim oo kale haweeney nebiid weydiisay ibnu cabaas ayaa jirtay tii buu markaa arrinkan kuba soo saaray isaga naftiisa riwaayaadka inuu sheegay inuu dee nebiid caynkaasa isticmaalayo kolkol ay dhibi ugaba timaadana waabay jirtayo bal munaasabada kole xadiidku taasay noqonaysaa wuxuu ihi ina wafda cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii lamaa atow markay yimaadeen annabiya sala allahu calayh wasalam ay u yimaadeen qaala wuxuu ihi man ilqowmu aw man ilwafdu waa ayo waa shak min araawiun waa ciddii ibnu cabaas ka dambaysay qowmku waa ayo yay yihiin ama wafdigani waa jamaacadee cid madaxa si ay ula kulanto loo soo dirtay wafdigu yay yihiin taas buu rasuulka ilaahi ku yidhi qaalu waxay idhaaheen rabiicatu rabiica weeye nacna anagu reer rabiicaan nahay macnaa waa reer rabiica koley waa tan mudar iyo rabiica waa laba reer oo walaalo ah oo ilma dee cadnaanka ama macad ibnu cadnaan wada gelaya in cabdulqaysna waa reer rabiica kaba mida weeye mudar maahae cabdulqayskani waa jilib reer rabiica kaba mida waana reer islaamnimadku uu gaadhay isagoo dadkii ka sokeeyey ee reer mudarba aanu gaadhin ama aanay qaadan oonay islaamin iyagu islaamo horey uba islaameen meeshay degayeenna waa dhul baxrayn waqtigaa lagu idlaaqi jiray oo dee marka la eego gobolkan axsaa la yidhaah iminka sacuudiga oo kale ama gobolkii saabari waa mandiqadaas bay ahayd baxrayntan iminka baxrayn la yidhaha mayn hadiyo goorna axaadiidaya waxaa kusoo noqnoqday albaxraynna waa halkaas ee maaha baxrayntan iminka jasiirada ah ma aha ee waa gobolkaas magaaladooduna qaacidaduna hajar bay ahayd iyaga qaryo juwaata la yidhaaho meeshii ugu horreeyey jumco madiino dhaafsan laguma tukadayn ahaydna waabay degayeen iyagu markaas haddaba halkaasay kaba yimaadeenoo waa reer saasoo rabiico oo wafdi bay kuba yimaadeen islaamkaana gaadhay dad madiino yimi markii hore ayaa gaadhsiiyo iyaga kaba mid aha madiino soo gaadhay markaasaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi qaala marxaban bilqowmi waa soo dhoweeyey waa kelima tarxiib macnaa saadafta makaanan ruux baaba yidha meel waasica ayaad la soo kulantay waatan ahlanna kolkol la raaciyo macnuu uu yahayna dee ahalla waad waafaqdeen soo dhawow un weeye litaniis fastanis bihim marxaban bilqowmi rasuulka ilahina kelimadani way kasoo noqnoqotay waatan xadiidkan ku haynaa marxaba biummi hani way inoo dambaysaa dee xadiidkeedii waa inadeertiina ina cali bn abi aalib walaashii oo kale taasoo marxaban biummi hani cikrim oo kale markuu soo laabmay in abi jaali marxaban biraakib ilmuhaajir taasoo kale bal nasaa-i bay kuma sugantahay nin rasuulkii ilaahay salaamay oo assalaamu calaykum ku yidhi uu yihi marxaban wacalayka asalaam marxabanna raaciyo calayka salaam isu raaciyo markaa waa kelimo rasuulkii ilaahay waana kelimo tarxiibeed oo watan imakaba la isticmaalo marxaba bilqowmi aw bilwafdi hayra khazaaya kuwa dullaysan fadeexaysan oo yaxyaxsan xaal aanay ahaanin walaa nadaama kuwa murugaysanna aanay ahayn khazaaya waa jamcu khasyaano waa ruux khajlisan oo inamada inta laga adkaaday laga qaalib noqdo xoog lagu qabsadayba taas la yaxyaxsan oo la khajlisan oo fadeexaysan dad aan ahayn waayo ikhtiyaar bay ku yimaadeen dadkii ka sukayaba muslim bay ahayn oo lamaba gaadheen iyagaa soo islaamayoo de waa dad saasa qatli iyo sab iyo asiibay may jirin walaa nadaamaana dee ikhtiyaarkoodaoo dad murugaysan oo ka murugaysan waxyaalaha ay kuba jiraanna aan ahayn kolley nadaamaana waa luqa walow de culimmada qaarkood ay idhaahaan itbaacunbaa halkan loola yimi hadalkan khazaaya si ay u waafaqdo oo laysu raaciyo wasan keliya ugu wada yimaadaane markay naadim naadimiiniya baa lagu jamciyeee nadaamaa laguma jamciye ama nadaamaa nadmaan baa lagu jamciya waa ninkan nin kale de ama cid kale la socda ee wax la cabeey wada fadhiyaan taas bay nadaamaa odhan jireen iyo nadmaan iyo laakiin luqa la soo naqliyey weeye waxaan leenahay waxba itbaacna maayo waatan faqaalu waxay dhan yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inaa laa nastadiicu ma karaynaa an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fi shahri lxaraami bishan xurmada le mooye kolley jinsi baa looga jeedaa rajab iyo dulqacdo iyo dulxijo iyo muxaram intaba carabi way dhowri jireenoo waa la isdhex mari jiray inta kale gaalaa ka sokaysa aan la isbixinahayn marka waxaan ku iman karnaa bishaa xurmada leh ayaan ama bilaha xurmada leh wa baynanaa wa baynaka waatan ay sii cadeeyeen annaga iyo adiga dhexdeennana waxa kuma sugan hada alxayu min kufaari mudar waa najdi dadkii degay oo dhan ee dee reer mudar oo gaala a markaas reer tamiim iyo keyrkoodba reer bani caamir iyo sulay adugu waa dadkii oon islaamin kuwa islaamkooda horeeyey markaas dadka reer mudar ee gaalada ayaa inoo dhexeeya ma soo dhex mari karno bil xurmale mooye bilii carabi ay isdhex mari jirtay fa murnana amar koledaanaan ku soo gaari karayn mar kastaba biamri dee meel dheerna way ka imanayaan oo aada u fog oo dee boqolaal kilomitr ah famurna naamar biamrin amar naamar waaxid lawaamirun weye faslin cad weeye macnaa bayinin weeye cad oo aan labsi ku sugnayn oo hagaag u muuqda ama faslin faasilin oo kala bixinaya xaq iyo baadilba nukhbiru bihi aan u warano man waraana cidda naga dambaysa dadka naga dambeeya aanu gaadhsiino wanadkhulu bihi ljanata jannadana aan kuba gallo taa horta noo sheeg waa mid weeye taasi waa su-aal arrin kalena way weydiiyeen wasaaluuhu can ilashribati waxaan la cabo khaasatan ashribada maaha waa weelalkoodiiy waxyaalahaas iyo waxaa dee la nabiidsadee la cabana way weydiiyeen rasuulku labadiiba waa kan uga jawaabo fa amarahum rasuulka ilaahi wuxuu amray biarbacin afar wanahaahum can arbacin afarna waa ka nahiyey amarahum wuxuu amray biliimaani billahi waxdahu in ilaahay keligii la rumeeyo qaala wuxuu yihi markaa rasuulkii ilaahay atadruuna miyaa ogtihiin mal iimaanu billaahi waxdahu ilaahw keligii la rumeeyaa wuxuu yahay miyaa garanaysaan qaaluu allah warasuulu aclam eegdee dad muslimiino hore u islaamay ahaayeen hadalkoodan iyo yaa rasuulallah iyo taas qaala wuxuu dad markaa islaamay may ahayn qaala wuxuu yihi shahaadatu an loo ilah la eg waa halkii uu bukhaari lahaa wamaa bayana fii wafdi cabdilqays ama licaanbaarka wafdigii reer cabdilqays wixii ama iyaga u cadeeyey oo dee iimaankii ah macnaa inuu islaamka iyo iimaanku ay wax keliya yihiin rasuulka ilahi intuu yihi iimaankii miyaa garanaysaan ayaa wuxuu ku yidhi waxa weeye iimaanku shahaadatu an laa ilaaha illa allah ana muxamadan rasuulu llah waiqaamu salaati waitaau zakaati wasiyaamu ramadaan xajku markaa waajib ma ahayn waayo iyo way horeeyeen bal markaa taas baan leenahay riwaayadka qaarkood haddii xaj dhacayna shuduud bay kuma tiriyeen bal intan weeye shahaadadii salaadii sakadii iyo siyaamu ramadaan marka iimaankiibuu intaan rasuulka ilahi ku fasiray markaa masle aan nimanka taa iska dhammaynay meelana aan iska dhigno kuma laabmayno waana arrinkii uu bukhaari halkan usoo dariishanayay inay isku mid yihiin alislaam iyo aliimaan waan tucduu inaad bixisaanoo min almaqnami haniimada alkhumusa dee jihaadku markaa waa jiray oo sanadii labaadba jihaadka waa tii la jideeye haddaa gaalo la dagaalantaan oo xoola ka heshaan ama gaalada reer mudarba haba noqoto kuwa ay isu dhawaayeen haniimada shan meelood meel bixiya iimaankiibu ugu daray ama wixii uu amrayu uguba daray halkan kolley culimmadu waa isweydiiyaanoo afar buu amray baa le halkanna dee marka haniimada laguma daro shan bay noqonaysaa taasoo kale maxaa arrinku yahay barhkood waxay idhaahaan ashhaadtu an laa ilaha illa ana moxamedan rasuullah way garanayeenba waa kuwan iyagoo rumaysan yimi marka waa bidaaye iyo tamhiidunbuu ugaba dhigtay tiradu waxay ka bilaabmaysaa iqaamu salaato an tucduuna ay kuba jirto waaba taasi waa qowl laakiin markan taa iskaba dayno afartaa hore markay noo noqoto dee waxa weyaan afartii ugu ballan qaaduu amray markuu sheegay waa cilmi uu siyaadiyey amarnu siyaadiyo dee jihaad marka uu jirana inay xukumkani jiro taasba wanahaamu waa nahiyey can arbacin afar buu kaba nahiyey waa nahyigii maaha waa wixii marka ku tacalluqsanaa ashribada can ilxantami xantamku kaba nahiyey xantamkuna waa weel markaa ma noqonaysa weelka naftiisu nahyigu maahe waa maa yuntabadu fiihi wixii lagu nabiidsado waa min tacbiiri lmaxal wa iraadat alxaal maxalkii baa la cabiriy laakiin waxaa loo jeedaa wixii dhex gelayay xantamkuna waa jalxadihii weeye taas waana can ilintibaadi fi lxantam in jalxada wax lagu nabiidsado wadubaay ubooyinkii weeye waa qarcigan de ama dee dubadan markay ingegto waa tan ubooyinka lagaba sameeyo wanaqiiri iyaduna waa geedkii ama weelkii qoriga ahaayo geedka jirinta ayay kaba samtimirtay ka samaysan jireen walmusafati iyo iyaguna wixii weel ahaayee zifti waa nooca yaqaaneen oo male ay wax ku rinjiyeyn jireen la mariyo lagu daleeyay isagu weel gaara laakiin waa wixii ziftigaas warubama qaala almuqayar tanna waa geed qaar ay odhan jireen maqayr oo ay yidhaaheen waa nabaad markuu engego ay gubi jireenoo iyadana ay wax marin jireen waa lagu dalayn jiray ama wax lagu rinjiyeyn jiro oo kale waxyaalahaas buu diida bal xadiidka kolley ilaa iyadana halkan mooye toban gooroo dambe waa dambeeya waa soo celcelin doonaaye laakiin umuurahani waxa ay tahay uun hortay nebiidku wuxuu yahay waa dee iyadoo biyina waa kuwan iskaba adka ama biyahooda qaybiye timir bay soo qaadayeen ama zabiib iyo waxoogaa biyaa ayay ku dhex ridayeen way ku daynayeen way milmayeen marka maalin iyo ay joogaan ee wixii ay baaba-aan dee casiir macaan oo kale wixii way macaanaanayeenoo taas baa nebiidka hortaya nebiidkoodu kaasba wax kaloo lagu daraya muu jirin laakiin de marka waxaasi uu mudday gaadho saddex shaba uu gaadho uu khamiiri jirayoo uu kari jiray xumbayn jirayoo markaa wax lagu sakhraamuha inta horese waa sharaab macaanuun marka inta uu sharaabka macaanya waa xalaal dee hadduu muskir noqdona caqligii doorinayana xaaraan buu noqonayaa laakiin markaa maxay tahay tani waa weelkii lagu samayn jiray nebiidkaas oo macnaa waa weelka ayaa kala dunaa weelalkani waa weelo wada adag dabaylima gelayso iyo hawa ma gelayso hadday jalxadii tahay iyo hadday dubadii ubadii tahay iyo haddii geedkii qoriga ah ama weelkii qoriga ay tahay markaa waxa lagu nabiidiye oo kale dhaqso ayuu u khamiirayay u kululaanayay oo markaasaa dhici karta ruuxii oo islaha weli wixii waa caadiya waa sharaab caadiya ayaa dhacaysay inuu wax muskira noqdo caqligii doorinaya rasuulka ilaahay markaa in weelkaa wax lagu nabiidsada ayuu diiday waxaanu amray markay weydiiyeen yidhaaheen maxaan samaynaa dhulka iyaguna waa qabowye sharaabkana waan cabnaaye asqiyada waa sibraaradiiyo qarbadadiiyo waxaa oo iyadu waxaan lagu nabiidiyo geesna waa haragoo kolley meelo ay hawa ka gasho way leedahay arrin kalena way jirto kol haddii laba xidho hadduu heerkaa dambe gaadho uu caqligii doorinayo uu xumbaynayo uu dilaacin jirayba oo markaa muu qarsoomayn tan uu qarsoomayay laakiin taa ma qarsoomeyno wixiibaaba ama xarigii goosanayay ama wixii buu dilaacinaya kol hadduu karuu xumbeeyo markaa kamay qarsoomayn tan buu rasuulka ilaahi u diiday laakiin imanka nahyigan aan hayno mooye saxiixa muslim maxaa kuma sugan in xadiidka burayda in waxaan oo dhan laba nasakhayo aan la diidahayn la diidayo waxay muskira macnaa rasuulka ilahi wuxu uhi weelkasta iskaga nabiidsada ama tan ha noqotee laakiin iska ilaaliya wixii caqli bedelaya wixii caqli doorinaya ujeeddadu markaa hore maalinta hore iyo labada cishe hore wuxuu iska caadiya iska cabi laakiin kol haddii uu gaadhaba heer uu caqli ku bedelo weelku doonaha kuma jire iskaba daaya markaa tan oo kale waxaan leeyahy nahyigan waa la nasakhay waana wax ashriba kitaab ashriba inooguba iman doonaa markaa rasuulka ilahi muxuu uhi waqaala ixfaduuhuna awaamirtan iyo nawaahidan xafida waahbiruu warama bihina iyagan man waraakum ciddii idinka dambayso waa dadkii ka yimaadeen waa min markaa makaankiibay noqon man waraakum waa zamankiiba ciddii idinka dambayso cidda dabadiina imanaysa waa caruurtiina iyo dadkaas iyo waxaa idinka dambeeyana gaadhsiiya weeyaanoo waa dadkaa kale usii gudbiyaanba xafido bal xadiidkuna kolley maxalushaahidku waynu soo marnay waana tahay imanka ay nooguma sugantay wallah subxana wa tacala calaa aclam